tan iyo wixii ka dambeeyey dabkii dhowaan ka kacay suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa waxa ay qaar ka mid ah ganacsatadu bilaabeen in ay bilaabaan ganacsigii hore ganacsatadani ayaa mar kale dib u bilaabay ganacsigoodii hore dabka uu waxyeelo u geystay hadda ayay bilaabeen in ay ka ganacsadaan deligyada ka soo go'a dalka shaqadoodana oo iminkana ay kor ugu qaadayaan waa kuwan qaar ka mid ah haweenka oo dib u bilaabay ganacsiga kuwaas oo bilaabay deligyada dalka iyo waxyaabo kale ganacsatada halkan halkan meherad ku haystay maqaaxiya waatan imika maqaaxideeda aad aragteen xaaladeedana waad la socotaan ganacsiga iyagii dub baan u furano anigu shan iyo toban sanaan deganaa ha shan iyo toban sanaan deganaa carruur yar baan haystaa baasha asmada leydhaa baan leeyahay ilimka laba cisho maanta ku saddex cisho dub baan u furtay weelkii baan soo iibsaday xalimo muuse faarax halkan hooyointaa hortaalaan iibinayey galeyda iyo intaasaan hooyo iibinayey halkan dambana intan in leeg oo beri oon iibsaday qoladii lahayd ka kacday ayay hayd oo bakhaari ah oo dadna wax dhiganayeen aniguna waxallo waxaan hay oo dhan aan ku tuulayey markaa hooyo waa ilaahay mahadii ilaahay intan ii saaray intii kalena ummaddumaan la qabaa ilaahayba hooyo mahadleh waxbana ula waayi maayo ganacsatadani maamulka somalilan ay ka cabanayaan isaga oona dhibka ku dhacay ganacsatada uusan waxba aanu ka qabanin waxyeelada ka soo gaartay dabkii